dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in abaarta ba'an ee ka jirta soomaaliya ay halis ku hayso nolosha dad ku dhow saddex milyuun oo qof guud ahaanna ay saamaysay shan milyuun oo qof hadalkan ayaa laga sheegay shir jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen guddida qaran ee abaaraha iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waryaheena muqdisho saynab abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay kulankan oo looga hadlayay xaaladda bini-aadanimo gaar ahaan midda abaaraha ka jira gobolada dalka soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha saraakiil ka socotay dalalka xubnaha ka ah jaamacadda carabta iyo weliba guddiga qaran ee abaaraha shir jaraa-id oo ay qabteen mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim oo guddiga abaaraha ka tirsan uu sheegay in abaarta hadda ka jirta soomaaliya ay la mid tahay tii dhacday labada kun iyo tobankii ilaa labada kun koob iyo tobankii waxa uu sheegay in khatar ay ugu jiraan abaarta dad lagu qiyaasay laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qofood iyadoo ay saameynayso sida uu yidhi guud ahaan shan milyan oo ruux waxa uu sheegay in webiyada ay qalaleen roobabkii la filayeyna aanay da-in dadkuna ay bilaabeen inay ka hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen biyo iyo cunno la-aan darteed abaarta hadda soomaaliya haysataa waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar shan iyo labaatan sano ama lixdan sano ka hor dalka soo martay waxay culeyskeeda uu la egyahay hadda intii aan ognahay tii dhacday laba kun iyo toban laba kun kow iyo toban oo ay ku dhinteen nus milyan qofood abaartan waxay saamaynaysaa shan milyan oo qofood oo soomaali ka mid a gaar ahaan in ka badan laba milyan iyo toddoba boqol oo kunaa khatar ugu jiro waxay si gaara usii saamaynaysaa dadka usii nugul oo reer mihiga ah oo haddana iyaguna sii kala daran iyo degaano sii kala daran oo lagu qayaas hal milyan iyo boqol kun oo qofood dhimasho dadkii ayaa bilaabatay xoolihii awal ayay dhammaadeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa-id ayaa sheegay in xaaladda abaarta soomaaliya ay meel xun marayso abaarta dalka ka jirtana ay si isku mid ah u taabatay bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay in gobolada qaar ay dadku dhinteen halka xoolihiina inta badan ay la-deen gobollo badana caruurta waa dhammaadeen gobollo badana dadka waayeelka ayaa dhammaaday maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagiina wuu sii dhammaanaya wuu sii dhimanaya gobollo badan xoolihii way dhaafeen kuwa hadday dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo hareen laga soo bilaabo gobollada waqooyiga soomaaliya ilaa koonfurta abaartu meel ay ka badbaadeen meel ka badbaaday ma jirto haba lagu sii kala darnaado waa lagu sii kala horey laakiin xilligii roobabka aan filaynay oo hadda inugta ilaahay marna ma xisaabsano meel kasta waa iyo xilli kasta ayaa khayrku inuu imaan karaa waana rajaynaynaa laakiin xilligaan u baranay guuga oo kale oo bisha abril iyo may iyo juun xilliyadaa kuga da-ayay waxaa ka horeeyaa xilli bilo aad iyo aad u dhib badan duruufuhuna ay sii adkaan doonaan madaxweyne xasan sheekh oo si qoto dheer uga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha abaaraha iyo macluul sababta abaarta ayaa xusay in dowladda ay wax kasta oo suurtagal ah samaynayso sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu ku habsatay waxaana uu sheegay in dowladda ay canshuur ku kordhisay goobaha ay dakhliga ka hesho sidaas daraaddeed abaarta maanta waxay aada iyo aada u taabatay qaab nololeedka dadkeenna qaab nololeedka dadkeenna waa reermiyi waa reer guuraa waa xoola dhaqato waa beeraley ku nool roobka maxaa ku taabata intiiba roob la-aanta aada iyo aada iyo abaartu aaday u taabatay sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddiiba kari kartahay muxuu ahay in ay saddexda waqtioo la cunaya laba ka mida in ay bixiso ciddii laba waqti cuntan mid ka mida inay bixiso ayaan muxuu ahay ugu baaqayaa runtii dadka soomaaliya kastoo joogo dowladda soomaaliya intii karaankeeda ah ayay dhaqaaqi doontaa dadka soomaaliya waxaan u sheegaynaa dakhliga dowladda meelaha uu ka yimaado oo dhan cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaanku raadahay cashuuraha beriga meel walba dowladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaanku raadahay lacag ah oo beeri ah oo lacagtaas oo si toos loogu wareeji doono guddiga qaran loo aasaasay abaaraha oo ay dadka soomaaliya meel kastoo ay joogaanna sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in xaaladda abaarta ee sii kordhaysa ay keentay in boqolaal kun oo soomaali ah ay wajahaan cunno iyo biyoyaraan xoogan waxana uu tilmaamay in loo baahan yahay taageero deg deg ah si looga hortago xaaladda bini-aadinimo ee hadda ka jirta soomaaliya isaga oo baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada caalamka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalaha inaan ugu baaqo waktigu waa wax weyn waktigu waa wax weyn qofka noloshiisa ilaahay ayaa haya laakiin qof aada maanta biisii karta yaanu biyola-aan u dhimanan berri biyayaha keeni maanta waayo wax bakeriga ama muxuu ahay galaaska biyaa loo baahan yahay qofka maanta galaaska biyaa markuu u dhinto kadib berri haddii aad galaaska biya aad keento weli waa anfacaya laakiin waxa waaye way waad waad waad la daftay muxuu taagantahay marka maantay taagan tahay berri ma aha qof walba meesha uu joogo dal iyo dibad dadka soomaaliyeed ha kaceen ha u istaageen maanta walaalka u baahan bakeriga biyo ah in la gaarsiiyo haddii aan yidhaha ama walaalka u baahan rubaca maxaanku ihahdaay galleyda ah ama bariiska ah iyo waxa lamidka ah u baahan ha la gaarsiiyo walaalayaal
si kastoo ay ahaato hadalka dowladda ayaa ku soo aaday xilli qaramada midoobay ee maalmo ka hor ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta soomaaliya ay dalka u horseedi karto xaalad macluul saynab abukar maxamed v o a muqdisho